kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegayno dhibaatooyinka gabdhaha ay kala kulmaan magaalada nairobi marka ay yimaadaan iyaga oo aan wax ehela uga soo horeyn haddaba sidaynu ognahay magaalada nairobi ee caasimada waddankani kenya waxay gabdhuhu u yimaadaan siyaabooyin kala duwan kuwa waxay u yimaadaan waxbarasho kuwana dhoof ayay u yimaadaan halka kuwo kalena ay u yimaadaan inay ka shaqaystaan maxay tahay khatarta iyo dhibaatooyinka gabdhaha ay wajihi karaan marka ay magaaladan yimaadaan iyaga oo aan wax ehela uga soo horeyn haddaba waxaan su-aalahaasi iyo kuwo kaleba aan weydiiyey ustaad fartuun maxamed cismaan oo toddobaadkan igala qaybgalaysa barnaamijka madasha haweenka islamarkaana ah macalimad wax ka dhigta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada nairobi una dhaqdhaqaaqda haweenka gabdhou markay nairobi soo gaaraan duruufo badan ay la kulmaan oo qofna uga soo horeynin qofku markuu magaalada qariib ku yahay oo dhibaatooyin caqabado wadankii usan waxba ka garanayn waxba ka ogeyn soo dhaweyn fiican uusan ka helin ama qofku kusoo hordegto oo gacan qabto marka aada bay gabdhaha ugu wareeraan markay nairobi imaadaan dhibaatada ka horweysa inaysan helayn meel ay seexato iyo qof ay isku haleyso waa laga yaabaa qofkii habeen ama laba habeen jiif siiyo habeen saddexaadka inuu yirahdo walaala isdabar uu yiraahdo uu ka dhaqaaqo marka gabadhii haddii markaas tarbiya fiican ay wadatayna waa laga yaabaa inay markiiba ay isjafjafto oo suuqa gasho dadkaas ordayo halgamaya ay ku biirto ilaahayna uu ilaaliyo hadday iimaan iyo tarbiya fiican wadatay waxaa kaloo suurtagal inaysan helinba maxay aheeto iimaankii celin lahaa iyo iyo dhowrsanaantii ee markaa markiiba ee aflibaax ku dhacdo oo dad xun gacanta u gasho ama waxaa aheeto ciyaal suuq ay gabarnimadeeda dhaafsiiyaan ay fasahaadaan ama baararka xun meelaha dadka wanaagsan aysan joogin dadka xun ay joogaan ay kamid noqoto marka aada bay gabdhuhu nairobi ugu dayacmadaan markay soo gaaraan iyaga oon haysanin qof ay kusoo degtaan ama qof qaraabo oo magaalada uga soo horeysay dayac badan baa ku dhaco inay god ku dhacdo ama guur qaldan gasho ama ikhtiyaarka ka halaabo ama qof dibadda ka imaaday siduu raba uu ka yeelo intaba way dhacdaa marka aada bay gabdhaha ugu dayacmadaan nairobi markay keligeedii timaado
in badan ayaad kasoo shaqeyneysay arrimaha haweenka sidoo kalena meelo kala duwan ayaad bara kasoo noqotay ma jiraan fartuun sheekooyin aada adigu xogogaal u tahay oo la xiriira dhacdooyinka ee gabdhaha ku qabsada magaalada nairobi a sheekooyin badanaa jiro dad badan oo maxay aheeto iskuullada iyo goobaha cilmiga waa ku arkay bamilo hadda ka horna waan ka hadlay gabar waa habriirteed la nool oe habartii soo ceerisay waa midaan soo joogay walaalo isla dhashay oo mid la qabo midna tii kale la joogto si xun oola dhaqantay caragtay oo la ceeriyey kuwo ilmo adeero bamilo kaasino intaba way buuxaan intaba way buuxaan waxay dhahaan nairobi boorsadaada meelaa dhigato waa helaysaa laakiin naftaada meelaa dhigta inaad helin baa laga yaabaa oo jeebkaada aa nairobi ku joogto marka waa meel aan la isu nixin qaraabo xiriiriskana uu ku xun yahay oo maxay aheeto qofkii inuu isku tashto oo isaga shaqo abuurto uu ka doorbidayo inuu qof qaraabaal uu la noolaado ama uu dul saarnaado walow kii ugu dhawaaba allaha ka dhigee marka qisas fara badanaa soo joogay oo in dad walaala is ceeriyaan ama midkii sarreeya kan kalenta uu madaxa uga istaago oo si xun ula dhaqmo oo magaaladii uu galo gurigiisa ka cararo aad bay u dhacdaa dheyli bay u dhacdaa rag iyo dumarba
ustaad fartuun waxaa la sheegaa in rag badan oo magaaladan dalxiis u yimaada ay gabdhaha guursadaan guurkaasoo magaaladan looga yaqaana ama loogu magac daro guurkii dalxiiska arintaasi gabdhaha dhibaato intee leeg ayay ku haysaa haa nairobi waa la yimaadaa dad badan baa dibadda ka yimaado familaha soo laabto waxbarasho iyo diin usoo u imaado familaha maxayd kasoo guuro oo inta usoo badasho aabayaal fara badan oo reerahoodii kasoo dumeen oo xagga reero uga soo tegay yaa meeshaan ama ganacsi ka samaysto ama shaqo ka abuurto ama nasiino u yimaado ama dalxiis iyo damaashaad u yimaado intaba way dhacdaa halkaas marka qurbajoogta janisa uga soo baxo maadaama xagga ay ciil ku qabeen oo dowlad iyo maxay ahayd gabdhihii dumarkii qabeen ay nolosha maxay ahayd ay ku kala tageen in halkan uu gabar raqiisa ka raadiyo gabadhiina aysan shaqo haysanin nolol ay haysanin markuu dibadda ka yimaado uu yidhahdo naa kale ii raadiyo si sahala loogu geeyo gabar yaroo maxay ahayd iska dayacan qurux badan intuu doono intu marka waxay ahayd uu guud guur qudbasiro ah ama mid xaaraana intaba uu haddii as qofka uu qof iska firiya uu yahay oo alla ka cabsigiisa yaryahay inuu siduu doono u dhaqmo intuu doonana uu gabar meesha ku haysto ayadoo cid kala xisaabtamaysa jirin ciduu kaga baqaayana jirin hoteelkiisii fadhigiisi lagu geeyay bal dad baaba ka shaqayso dalaalyin ku ah sida la sheegay oo warka ku maqlay ma caddayn karo marka in ninkii dibadda ka imaaday uu siduu doono gabar u helo intuu doonana uu waqti la qaato kadibna uu iska laabto laakiin ustaad lama wada dhihi karo ee ragga qurbaha ka yimaado waa dad wada xun kuwo wanaagsan way jiraan oo reer ka soo dumeen ama reerahoodii ay maxay hato ay soo ceeliyeen oo caruurtii iyo hooyadii ay gaalada isku hareen kadibna nolosha inta ka abuurto shaqo ka abuurto reer kale ka samaysto reerkiina dhaqdo ayadana way jirtaa laakiin siday u badan yihiin qurba joogtu dayac fara badan bay gabdhaha ku hayaan ilmona waa looga tagaa sida la rabana waa laga yeelaa maadaama duruufta ay ku jirto iyadoo ka faa'iideysanayo isagana uu dhaqaalo yar wato gabadhuhuna ma fiiriyaanba markuu qurbo ka yimaado waa xunyi waa fiicay midna ma fiirsee xoogaa shilmaad hadduu siinaya si way ku dadegtaa kadibna fashilkii wixii ka dhasho ayaday dib ugu soo laabataa
gabdhaha markay tagaan qurbaha amaba magaalada nairobi ay yimaadaan khatar intee leegaya uga imaan karta inay qof ilaa iyo xad ay aaminaan
is-aaminaada fowqalxadka ah is-aaminaada fowqalxadka ah oo qofku uu qof intuu noloshiisa soo geliyo uu isku dhiibo oo wax walba maxay ahayto uu makansiiyo oo qoyska dhex dabaasho oo qofkii markaas khayaano lama filaana uu ku sameeyo taas way dhacdaa marka nebigana caleyhi salatu salaam uu kasii diiyey oo dhahay iyaakum wadukhuula cala annisaa ha u gelina dumarka marka gabdhaha inta lacag la siiyo oo dadka dibadda oo kale ka imaadeen ama qof la sheekeysana intuu kaxeeyo magaalada hoose geeyo saxan cuntaa intuu soo siiyo outin waxa loo yaqaano oo siduu rabo u ka yeesho ama xataa hadhow maxay ahayto uu jirkeeda xalaaleysto ayadana waxaan leenahay gabdhow dhalinyarada maxay ahayto ha isku aaminin nin maxay ahayto outin kuu kaxeeyey oo saxan bariis ama saxan chicken intuu kusoo siiyey siduu rabo kaaga kor adeegto korkaada ka xalaaleystay ayadana sharaftaada maxay ahayto saxan bariisa ha siisan iyo saxan jikin iyo shoormad iyo waxa cuntooyinka cusub ee hadda soo kordhay ee dhalinyarada maxay ahayto looga waalo oo gurigaada cunto ku karso gurigaada cunto maxayto ku cun waxa u baahan tahay suuqaada kasoo qabso sharaftaada iyo cirdigaada shilin yaroo basiidoo lagu siiyey yuu kaaga ciyaarin qofa nin ajnabi ah oon ku qabin inaad outin u raacdo oo markaas hadhow dhibaato kaasoo gaarto oo dhibaato kaasoo gaarto hasaawuhu si si shareecada waafaqsan ula qofka ula maxayt ula sheekayso oo ula tacaamul haddii guur aad ku heshiisaan waaka haddaa ku heshiinna asagoon kugu soo xadgudbin oo kusoo honguryeelin inuu jidkaas ku dhaco adigana qofkaada raadsa isagana qofkiisa u raadsado marka waxaan leena bulshada ha la feejignaado ilaahayna ha lagu xirnaado khaflada iyo mahsanaanta iyo maxay ahayto kala daadsanaanta faraha badan ee guryaheena yaala qofku inuu ka taxadaro waa hagaag waxaynu soo gaarnay fartuun gabagabadii barnaamijka waalidiinta maxaa laga doonayaa gabdhaha laftoodana maxaa la gudboon waalidka waxaa laga rabaa inuu ilmihiisa masiirkooda ka fakaro albintu xataa tatasawaj walwalad xataa yaktasib gabadha intay ka guursanayso mas-uuliyadeeda ku saaran tahay wiilkana intuu maxay ka shaqaysanayo mas-uuliyadiisa ku saaran tahay markaasa kabacdi qof wanaagsan xusnul ikhtiyaar inaa u doorto qof dhaqan karo oo ilaahay uga cabsan karo oon dulminaynin oon ku xadgudbaynin oo maxay lagu aamini karo oo gurigooda markay kasoo baxdo booskii aabaheed iyo walaalkeed iyo familkeedi kasoo dhex baxdo adeerkeed dadkeedii tolkeedii ree abtiyo ree adeerbo u noqon karo u buuxin karo boos sanad iyo lafdhabar u noqon karo gabdhahan waxaan leeyahay markaad nairobi timaadaan ha noqonin maxay ahayto dameer xariga laga furo meeshuu rabo isaga dhaqaaqay oo maxay ahayto ama neef xariga ku xirnaayo lasii daayo cararay ha noqonin faker miir yeelo maskax yeelo caqli yeelo wadanka a imaaday daraasee magaalada sida tahay fahan waxa ka jira fahan nolosheeda sida tahay fahan duruuf kastoo ku haysato yaan lagaaga faa'iideysanin yaan lagaaga faa'iideysanin oo rag xunxun oo maxay ahayta jaanisgaada yaa magaalada ka buuxo marka yaan god lagugu tuurin markaad timaado inaad alakacabsigaada akhlaaqdaada masaajidkaada waqtigaada aad nabsadaada ilaashato nabsadaada ilaashato jirkaada ilaashato maxay ahayto haddii xataa garab iyo gacanqabad aad magaalada ka weyso ama qaraabadaada ka weyso si xalaala ah shaqo u abuurato oo qof maxay ahayto meel lagu yaqaano cafiifadoo dhowrsoon aad noqoto oo nabsadaada aad ka adkaato cadowgana iyo qo- iyo inta dumarka ku ciyaareysana aadan afka libaax ugu dhicin ee aad fakarto caqligaada shaqeeyo marka gabdhahana taasaan leeyahay markaa magaalada imaanaysa haddaad tacliin u timaado iyo haddaad dhoof u timaado iyo haddaad marka hore qof soo cararay oo dadka waalidkeed kasoo baxsada aad tahay intaba gabarey cid kuma maqan ma jirto is eh, maxay ahayta is ilaali oo dhowrsanow cafiifsanow sharaftaadii xayaagaada ilaasho Eh, qofka aada nolosha la wadaagaysana iska fiiri magaaladana maxay ahayto inta xunxun good ha ugu dhex dhicinaan leeyahay ee dhowrsanaada ilaahayna ka cabsada qofka ilaahay ka cabsada waxba ma waayo intaasaan leeyahay
guud ahaan waa naga intaa barnaamijkii madasha haweenka oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanay dhibaatooyinka gabdhaha ay kala kulmaan magaalada nairobi marka ay yimaadaan iyaga oo aan wax ehela uga soo horeyn iyo sidoo kale khatarta ay wajihi karaan wax barnaamijka igala qaybgalaysay ustaad fartuun maxamed cismaan oo u dhaqdhaqaaqda haweenka islamarkaana bara ka ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada nairobi anigoo intisaar saale xuseen ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno nabadgelyo